السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى waxay idin soo gudbinaysaa darsigii saddex-iyo tobnaad ee kitaabka
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم وفقه الله والأصل في كل المناسك أنها وجبت لقول خذوا بأمر بياني إلا إذا دل الدليل بنقلها إما لندب أو إلى الأركان والركن إن يترك فحجك باطل ترك الوجوب فليس بالبطلان لكن أثمت إذا تركت لواجب وبترك ندب ليس من عصيان باب في معنى الركن والواجب والسنة في الحج وباب يهي rukni iyo waajib iyo sunno macnahoodu wuxuu kala yahay markii xajka la joogo baabka xajka marka laga hadlayo iyo axkaamta xajka rukni maxaa la yidhaahdaa waajibse maxaa la dhahaa sunnase maxaa la yidhahda taasuu kaga hadlaya wuxu uhi walaslu asalka fii kulli lmanaasiki acmaasha xajka oo dhan asalka ku ihi sida asalka kuwii waxa weye annaha iyadu manaasigtii wajabat way waajibtay liqowli khuduu khuduu oraahdeeda darteed bay ku waajibtay oraahdii nebigu uu khuduu yidhi taas oraahdaa darteed bay ku waajibtay biamri bayaanin caddaan amarkeed xaal ay ku dhehantay ayb ilaa idaa dalla inuu tusaba mooyaane addaliilu daliilkii inuu tusa mooye binaqlihaa rariddeeda manaasigtii la raroo la guuriyey imaa ilaa nadbin in loo guuriyo sunnanimo aw ilal arkaani ama rukninimo in loo guuriyey daliilkeeda in la helo mooye waruknu ruknigii in yutrak haddii laga tago fa xajuka xajkaagu baatilun waxba kama jiro tarkul wujuubi waajibka ka tegitaankiisuse falaysa ma ahaanin bilbutlaani burid ma aha laakiin asimta waadse dambaabtay idaa goortii taragta aad ka tagtay liwaajibin waajib markaad ka tagtay wa bitarki nadbin sunno ka tegitaankeedna laysa ma ahaanin min cisyaanin wax dambaabid ah wayna leeyahay asalka acmaasha xajka dhammaanteed asal waxa uu abuu leeyahay waajibnimo asal waxa waa waajibnimo oo haddaynu aragna camal acmaasha xajka ka mid ah oo qur-aanku sheegay ama sunnadu sheegtay asal waxa u ah acmaashaasi inay tahay waajib tahay inay waajib tahay baa asala saasuna leeyahay ayib xaggee laga qaadanayaa asalka acmaasha xajku inay waajib tahay waxaan ka qaadanaynaa buu leeyahay xadiidka saxiixu muslim ee jaabir uu ka wariyey nebiga sal lay slam ee nebigu uu yidhi khuduu cannii manaasikakum iga qaata acmaasha xajkiina iyo cumradiina marka khuduu cannii manaasikakum waa amar amarkuna wujuub buu faa-iideeyaa acmaashii xajka amar baa lagu bixiyey in nebiga laga qaato amarkuna wujuub buu faa-iideeyaa saas daraaddeed acmaasha xajka asal waxa u ah wujuub baa asal u ah sidaasuu roodoonayaa inuu taqriiriyo haddana sharaxa waxoogaa waxaad moodaa inuu qaacidadaa ka noqday oo wuxuu leeyahay waxaase ii soo baxday oo ii muuqatay markaa sidaa idhi kadib waxaa ii soo baxday yacni khuduu cannii manaasikakum amarkaasi acmaasha kuma dhacayo wuxuu ku dhacayaa axkaamta yacni axkaamtii acmaasha xajka iga qaata oo mustaxab iyo jaa-is iyo waajib iyo rukni iyo kulli ay soo gelayaan saa haddii la yidhahdo marka qaacidada hore waa buraysaayo al-aslu fi lmanaasiki alwujuub ma soconaysa markaa maadaama xadiidka marka khuduu canii manaasikakum manaasigta ma axkaamtii xajka laga wadaa mise acmaashii baa laga wadaa khilaafkaasi geli karayo wuxuu leeyahay lama jismin karo marka qaacidada odhanaysa alaslu fi lmanaasiki alwujuub haddiise taa aan ku soconno hadda marka hore uu taqriiriyey haddii la yidhaahda asal waxa u ah wujuubba asal u ah waa in la helo camal kastoo acmaasha xajka ka mida oon dhahayno waa sunno waa inaan helno daliilkii ka dhigay sunnada camalkii aan leenahay waa ruknina waa inaan helno daliilkii ka dhigay rukniga laakiin daliilkii waajibka ka dhigay uma baahnin leanna waxaaba nagu filanba asal waxa u ah wujuubba asal u ah sooma ayib asal sidaasa waa haddii lagu yidhahdo macnaha waa sida ay u badan tahay wey waa sida shaygu u badan yahay wixii marka la yidhaahdo xukunkii asalkaah waa khilaafay waa in daliil loo helo waa in daliil loo helo wuxuu doonaya ninku yidhaahdo camalkani in la yidhahdo waa rukni waa khilaafu lasli wa wabitaali yaxtaaj ila daliil inaan idhaahno camalkan iyo mansagkan iyo nusukani waa sunno waa khilaafu lasli wa wabitaali yaxtaaju ila daliil ama inaan idhaahno waa waajib asagu daliilkiisu khuduu canii manaasikakum iyo asalkii uu ku fadhiyaayo isaga daliilkeen la dhihi maayo saasuu doonayaa inuu taqriiriyo laakiin qaacidadu waa bursan tahay oo sidaas ma ahee asalka acmaasha camalkii loo helo daliil rukniyadiisa kutusayana waa rukni camalkii loo helo daliil kutusaya wujuubkiisuna waa waajib camalkii loo waayo intaana waa mustaxab qaacidadu waa dabagedoonta saas macnaha asalku waxa weeye afcaashii nebigu sal ly sl acmaasha xajka uu samaynayey haddaan daliil rukniyadeeda kutusan la helin ama daliil wujuubkeeda kutusan la helin asalku waxa weeyaan inay tahay yani istixbaab sida afcaasha kale nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayhi afcaashiisa kaleba asalkeedu istixbaab u faa'iideeyo baytanna istixbaab faa'iideynaysa laakiin haddii aynu nidhaahno waa rukni daliil ziyaada buu baahanya waajib haddii la yidhahdo daliil ziyaada buu baahanya wahaakada sidaasaad moodaa inay fiican tahay waana sida cibaadaadka kaleba ay masaladu tahay ayib taas marka tiis taa hore haddaan ku socono oo uu taqriyasanayno abyaada u fahanno wuxuuna yidhi asal waxaa u ah manaasigta inay waajibtay oo amarkaa nebiga ayaa asalkaa kutusaya ilaa inuu daliil kutusa mooye daliilkaasoo ka guurinayo ka raraya nusugan ka raraya waajibnimadii asalka ahayd oo u raraya imaa ilinadbin wa imaa ila alarkaan ilan saddex baa yaala camalkani imaa inuu rukni yahay imaa inuu waajib yahay imaa inuu mustaxab yahay saddexdaa mid wa asalku waa inuu waajib yahay buu kuyidhi haddii asalkii la helo daliil ka saaraya oo labadii kale mid ka mida u saaraya markaa waan dhahayna waan leena waa rukni leanna daliil baan u helna waa mustaxab baan leena waa sunno leanna daliil baan u helna haddii kaleeto waajibnimadiisii uu baatil ku ahaanaya sidaasuu taqriirinaya bimacnaa waxa weeye ay ka dhigan tahay oo kaleeto alaslu haddii la yidhahdo maalan cibaadaadka asal waxaa u ah cibaada ma sugnaata ilaa daliil in la helo mooye ciddii cibaado sugtahay marka waa in daliilkeen la yidhahdo asal waxaa u ah maalan mucaamalaadka iyo caadaadka bini aadamka ibaaxa iyo banaani ciddii diidda ayaa daliilku ku diidaya uu kaga saaray looga baahaya sideedaba asalka cidda joogta iyo xukumka joogaayay asagu daliil uma baahno laakiin wixii ka baxay baa daliil u baahan markaas saas way maana ruknigii buu inoo sheegay marka wuxuu uhi rukni waxaa la yidhahda xajka markaan joogno wixii haddii laga tago xajku burayo wixii haddii laga tago uu xajku burayo ayaa la yidhaahdaa wuxuuna u baahan yahay daliil siyaado ah oo maalan rukniyada camalkuna waa rukni marka la leeyahy waa tiir marka la leeyahy oo haddii laga tago camalkii waa burayaa amar nas amar amar nas ku soo arooray keliya rukniyada lagama faa'iidaysta rukninimada waxaa laga faa'iidaystaa daliil ka siyaadsan amarka leanna amarku wujuub unbuu faa'iideeya laakiin markaa leeda waa rukni ruknigu waa ka culus yahay waajibka waa in daliil ka culus oo ka siyaadsan yani mujarad lmri ama mutlaq lmri daliil ka siyaadsan in la hela way marka la waa rukni rukniga marka waxaa la yidhahdaa waa camalka uu xajku ku taagan yahay haddii laga tagana xajkuba burayo saas maanaa sida wuquufu carafa oo kaleeto iyo tawaafulifaadaha iyo uu sheegi doona maana ayib amaa waajibka buu ina yidhi waajibku isaga ka tegidiisa xajku lama buro falaysa mid bilbutlaani buu yidhi waa camal loo baahan yahay laakiin haddii laga tago xajkii waa asaxaya laakiin haddaad ka tagtay xajkaagii ha asaxee dembi baa ku raacaya buu ku yidhi laakin asimta idaa tarakta liwaajibin waajibkii haddaad ka tagtay waadun dembaabi dembi waa ku raacaya xajkaagiisa waa asaxaya sunnadiina haddaad ka tagto xajkaaguna wax noqon maayo dembaabina maysid dembina ku raaci maaye waxa weeyaan uun ajir baad ka tagtay waa intaa un sunnada ajirun baad ku waayi waajibkana cisyaan iyo dembi baa ku raacay xajkuna waa asaxaya ruknigana xajkuba waa burayaaba sidaasay saddexdooda uu inoogu kala qaaday rukniga iyo muxuu ah waajibka iyo mustaxabka kala qaadidooda iyo furuuqda udhaxaysaay waa masale ijtihaadiya masalada culimada nimba w culimada uu nimba uu macnaha waxa weeyaan uu si uu yani waxa weya dhinac ka istaago oo uu si ugu ijtihaaday wey macnaha waalaslu sida asalkaa fi kulli manasiki acmaasha xajka oo dhan asalka u ihi annahaa iyadu wajabat way waajibtay saasa asal ah maxaa kutusaya liqawli khuduu liqawli rasuuli rasuulka odhaahdiisa darteed uu yidhi khuduu cannii manaasikakum biamri bayaanin yani caddaan amarkeed xaal u yahay yani amar cad xaal u yahay macnaha ilaa idaa dalla inuu kutusaba mooyaane addaliilu daliilkii inuu kutusa mooye ilaaba xaggee laga soo laga soo reebaya istitnuu waxaa laga soo reebaya waalaslu fi kulli lmanaasiki annaha wajabat ilaa idaa dalla inuu tuso mooyaane addaliilu daliilkii binaqlihaa manaasigtii rariddeeda inuu daliilku tuso mooye iyo guurinteeda xaggee loo guurinaya waxaa laga guurinayaa wujuubnimadii asalka ahayd xaggee loo guurinayaa ima ilaa linadbin in loo guuriyo aw ila alarkaani ama arkaanta xaggeeda loo guuriyo taa daliil bay u baahan tahay buyna yidhi macana ayib waruknu ruknigii in yutrak haddii laga tago faxajuka xajkaagu baatilun waa buray waxba kama jiro wixii haddii ka tegitaankeeda xajku ku burayo waa rukni tarkul wujuubi waajibka ka tegitaankiisu falaysa ma ahaanin bilbutlaani burid ma aha waajibkoo laga tagaayo burid ma keeno ayib laakiin lagusan noqoye asimta waad dambaabtay idaa goortii taragta aad ka tagtay liwaajibin waajib markaad ka tagtay halkaasi isagu ma qabo wadaadkani laakiin culimmada badankood waxay qabaan waajibka ka tegiddiisa dhiig baa ka laasimaya oo bimacnaa ruuxu neef buu qalayaa isagu laakiin ma qabo dib uuna ka cadhayn doonaa dembi unbaa ka laasimaya buu leey wa bitarki nadbin sunno ka tegitaankeed laysa ma ahanin min cisyaanin wax caasin a ma ahanin haddaad sunno ka tagto sunankii xajka ka midana dembina ku raaci maayo caasinimona maadan gelin xajkaaguna wax noqon maayo saasuu ina leeyahy macnaa baabun fi maxduuraati lixraam min muxrimin xaruma atatayubu bacdahu waniqaabu unha uma qufaazaani laa fisqa laa rafatun walaa jadalun walaa saydun walaa nakxun min alinsaani iqtul caquuran walguraaba waxid'atan afcaa wacaqrabaha maca alfi'raani laa taqtaci alashjaara ila idkiran id makkatun maca taybatin xaramaani maxduuraat lixraam waxa weye ruuxu markuu xajka ama cumrada xidho oo uu xarmado waxyaabaha aan loo ogolayn ixraamku waa xarmashada waa xidhashada xajka ama cumrada mar alla markaad saa u xidhato waxyaalo badanoo intaadan xarmanin kuu bannaanaa baa markaad xarmatay laguu diidi doonaa oo mamnuuc kaa noqonay waxyaabaha marka mamnuuc kaa noqonaya laguu diidi doono markaad xarmato waxyaabahaasuu ka hadlaya wuxuu yihi min muxrimin xaruma wuu xaaraam noqday atatayubu dhiibaysigii inuu ruuxu dhiib ismariyo cararaysto ayaa xaaraam noqday min muxrimin mid xarman xaggiisay xaaraam ka noqdeen bacdahu kaa gadaashiisa bacdahu ixraamka gadaashiisa dhe xaruma xaaraam buu noqday atatayubu cabar ismarin ama tiib ismarintii min muxrimin mid xarman xaggiisa ayuu xaaraam ka noqday bacdahu bacda alixraami xarmashada gadaasheeduu xaaraam noqday waniqaabu unsaa haweeney ama mid dhadig ah indhashareerkeedna xaaraam buu noqday isaguna uma kadibna qufaazaani laba gacmo gashi golfiska gacmaha la gashado ayaguna way xaraam noqdeen laa fisqa fisqi ma jiro laa rafathun galmo iyo dumar taataabashana ma jirto walaa jadalun doodina ma jirto walaa saydun ugaarsina ma jiro xajka dhexdiisa walaa nakxun guursina ma jira iyo guurintoona min alinsaani xaalay insaanka ka ahaadeen uqtul dil buu ku yidhi markaad xarman tahay caquuran eyga dadka boqonta jara ee macnaha dadcunka ah walghuraaba tukihiina dil waxid'atan baashii dafada ahaydna iyadana dil afcaa adeesada dil wa caqrabahaa iyo dibqalloceeda ama hangaralaheeda goobkaad kaadu taqaan maca alfi'raani yani lala qabo jiirka ha maca alfi'raani jiirka lala qabo isagana jiirkana macnaha dil bugo laa taqtac ha goynin alashjaara geedihii ha goynin ilaa idkhiran geedka idkhirka la yidhahdo mooye id cilladu waxa weeye aan loo goynaynin geedaha makkatun mako maca taybatin madiina lala qabaayo xaramaani laba xaram wa ayb wuxuyna yidhi waxaa xaraam ka ah ruuxu markuu xarmado xarmashadiisa kadib waxaa xaraam ka ah tatayubka tatayubka waxaa laga wadaa waxyaabaha ududgoon isticmaalkooda carar ha noqdo barfuun ha noqdo kareem ha noqdo yacni saabuun ha noqdo wixii udgoon oo dhan ayaa xaaraam ka noqonaya markuu xarmado intuusan xarmanin waa u bannaantay ayib ta labaadee xaaraamtaa wuxuu yidhi rag iyo dumar marka waa wadaagaan kaas ta labaad dumarkay khaas ku tahay oo waa indhaha yacni indhaha iyo wejiga dadidooda way indha shareerka ay indhaha ku dadaan iyo niqaabka dumarka looma ogola macnaha waxaa laga wadaa midka wejiga ku dhagan oo labada indhood muuqdaan ama yaynan muuqanina wejiga haya ayaa la yidhahdaa niqaabka la yidhahda mid kale jiro oo inta yani madaxa korkiisa lagu xidho wejiga lagu soo laalaadiyo oo isagu aan wejiga ku dheganayn kaasi sadli baa la yidhaahdaa haweentu markay xarman tahay way isticmaali kartaa oo wejigeeda way ku qasan kartaa laakiin kala diidan yahay waa midka wejiga ku dhagan ee indhashareerka inagu hadda inuu naqaano way macana ayib isadana lama ogola waxaa iyadana oo dumarku khaas ku yahay tasaddexaad waxa weeyaan qufazaanka qufazaankuna waa yani baalaan gacmaha la geliy mana dumarku ay gacmaha gashadaan ayaa la yidhahda ayib waxaa kaloo la ogolayn fisqiga fisqiga waxaa laga wadaa bimacnaa macaasidoo dhan macaasidoo dhan macna tatayubka inaan loo ogolayn waa masale la isla ogol yahay axaadiista nabigana ku cad salawaatu rabbi wasalaamu caleyh niqaabkana isagana waxaa ku cad xadiidka bukhaari walaa tantaqibu almar'atu almuxrimatu walaa talbasu lqufazayn xadiiskaasaa kutusaya haweeneedu markay xarman tahay yayna indhashareeranin yaynan qufaasayinkana xidhanin waa baalahan gacmaha la geli maanaha gacmaha lagu qariyo ayib amaa fisqiga oo macaasida laga wado intuuna ruuxu xarmanin macaasidu ma banaana dunuubta oo dhan xajka markuu galana dunuubtu waa ka sii culus tahay oo taxriimkeeda iyo xaaraamnimadeedu waa sii adkaanaysa fisqigana macnahaasaa laga wada rafadka waxaa laga wadaa oo hadda la yidhaahdaa yacni wax alla wixii ku saabsan dumarka iyo ragga calaaqada dhex marta oo galmada iyo taataabashada iyo haasaawaha baab baabkaa la xidhiidha kulli baa soo gelaya hadalka baabkaa la xidhiidha taabashada galmada kulli rafat baa laysku dhahaya rafat baa laga wada macna xaraam bay noqonaya jadalkuna waa jidaalka iyo dooda doodda macnaha waxa weeyaan xajka ruuxu intuu ku dhex jiro iyadana looma ogolaa intaba waxaa faa'iideeyey aayadda qur-aanka falaa rafata faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj waxaa kaloo loo ogolayn ruuxa markuu xarman yahay inuu ugaarsado xurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruma ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda waantum xurum lama ogola inuu ruuxu ugaarsado oo macna waxa weyaan ugaa dhalaayo ayib haddii uu dilona xaaraan bay noqonaysaa lama cunayo haddii loo soo dilo oo uu mid xalaala usoo dilona ma cunayo laakiin haddii nin kaloo xalaala iskii u dilo isaguna uusan kaalmana ku lahayn sababna ku lahayn markaa wuu cuni karaya sida xadiiska nabiga laga qaadanayo salawatu rabbi waslamu caleyh arrinta kale waxa weya ma loo ogolen ruuxu markuu xarmado waa guurinta ama guursiga xadiid saxiix muslimka min xadiidi cuثman ibni cafaan baa kutusaya nabigu wuxu sal lay slam laa yankixu lmuxrimu walaa yunkax walaa yakhtub ruuxu markuu xarman yahay ma guursado mana guuriyo mana doono saas mana bimacnaa waa waa nahyi wey waa khabar bimacna nahyi wey yacni haddii la siiyo gabadh la siiyo ama haweeney la siiyo ma guddoomahayo ma guddoomahayo ma guursado saas waa ayib haddii tiisa laga soo doonana ma bixin karo xataa wakiil ba ha ahaado wakiilnimo xataa kuma bixin karayo ayib iska dhaaf intaasoo dhan intaasoo dhan iska badaaye xataa sh- yani shukaansi iyo haasaawo guur maba geli karaba ah, doonid ma geli karo saas maana hawl kalaa lagu mashquulsanya hawshaasi markaad soo noqoto u dibdhigo kadib wuxuu inoo sheegay ruuxu markuu xarman yahay waxyaalo uu dili karo oo waxyaalaha nool ka mid a maadaama la yidhi ugaarsigu ma banaana xayawaanaadka qaarkood oo mu'di ah oo wax dhiba ayuu dili karaa isagoo xarman waxaa ka mid ah alkalbu alcaquur eyga dadka cuna eyga dadka cuna waxaa la mid a xayawaanaadka kale duurjoogta ee dadka cuna waa la dili karaa saas maana dad cunka ah caquurka waa kan boqonta gooye waxaa labeeya isagana quraabka waa tuka isagana waa dili karaa xaramka dhexdiisa lagu dili karaya xid-ada bahasha la yidhahda iyadana waa dafada bahashan yani caruurta iyo ka dafta hilibka ee baqalyo iyo dafa iyo waxbaa la yidhahda inkastoo qaar laga yaba inay kala duwan yihin saddexta kaleeto waxa wey iyadana waa abeesada baalkan dibqalooca la yidhaahdo ama angaralaha iyo jiirka shantaasi xilli iyo xaramba waa lagu dili karaya nabiga wuxu uri sal lay slam khamsun fawaasiq yuqtalna fi lxilli waalxaram shan faasiq oo xayawaanaadka keliya aan la mid ahayn oo ka baxsan dhibkooda dhib ziyaadaa bay leeyihin xaramka iyo xilliga intaba waa lagu dilayaa shantaa uu ku sheegay beytka ayuu nabigu sheegay sal lay slam xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray min xadiidi caaisha ayib meeshaynu nidhi ma ugaarsan karo bimacnaa ugaadha waxaa la yidhahdaa duurjoogta hilibkeeda la cunaa laga wadaa laakiin waxyaalaha bini aadamka dhiba ugaadh lama yidhaahdo sida maalan libaaxa iyo muxuu ahaayey shabeelka iyo daksiga iyo kaneecada iyo waxani ugaadh lama dhaho yaan la ugaadhsanayn haddii la yidhi kuwani waa mu'di dadkay dhibaan sidaas daraaddeed ma gelayaan nahyiga layska reebay ha ugaadhsanina la yidhi qoladaasi kuma jirto sidaasuu taqiirinaya kadibna beytka ugu dambeeya wuxuu kaga hadlay inaan geedaha xaramka la goyn karaynin labada xaram maka iyo madiina ilaa idkhirka mooye idkhirku wadaadada soomaalidu waxay yidhahdaan dhurbaha dhurbaha waa nooc cawska ka mid ah oo waxay u isticmaali jireen xabaalahana waa u isticmaali jireen iyo qubuurta guryahana way u isticmaali jireen taqriiban qoladan oo muxuu ahaa tumaallada ee biraha tumana iyagana way isticmaali jireen ayib manaafic badan buu lahaa nabigaa salawatu rabbi waslamu aleyh marka isaga uu ogolaaday xadiid fara badan baa kusoo aroortay inaan xarameynka la goyn karin geedahooda waxaa ka mid ah nabigu wuxu uri sal lay slam ina makata laa yukhtala shawquha qodaxdeeda lama gooyo walaa yucbadu shajaruha ila lidkir muslim baa soo saaray sidoo kaleeta nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi madiinana sidoo kale rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waa xarimay iyadana geedaheeda in la jaro axaadiis badan baana kusoo aroortay min muxrimin xaruma xaaraan buu noqday atatayubu is-udgintii min muxrimin xaal uu ka ahaaday is-udgintaasi bacdahu ixraamka kadib ayuu xaraam noqday waniqaabu unsa midda dhadiga ah haweenayda dhadiga ah indha shareerashadeeda unsaa muxuu ugu qayday unsaa muxuu ugu qayday lianna waxa weeyaan raggu inay indha shareertaan markay xarman yihiin loo diidi maayo maxaa laga wadaa macnaa waxa weye wejiga way dadi karaan wa marmar buu ruuxu u baahan karaa inuu wejiga dado madaxa inay dadaan baan loo ogolayn oo hadda meesha muuse ku sheegay ragga madaxu inay dadaan baan loo ogolayn laakiin wejiga way dadi karaan dumarkana wejiga ma dadi karaan laakiin madaxay dadi karaan madax waxaan u jeedaa ee madaxna way diri karaan wejigana ma diri karaan saas maana wejigana sharafka khaasaka kuma diri wixii kale saari karaan meeshan ayib waniqaabu unsawi uma kadibna qufaazani baalaanka ama geliska ah ayadana macnaha waxa wey waa la xarimay oo muxrimka waa laga xarimay laa fisqa ma jiro macaasi dembigelid laa rafathun galma iyo wixii la xidhiidhe ka horeeya ma jiro walaa jadalun doodina ma jirto xajka dhexdeeda walaa saydun ugaarhsina ma jiro walaa nakxun nikaaxna ma jiro guurin iyo guursitoona min alinsaani xalu ka ahaaday uqtul dil buu ku yidhi caquuran yani waxa weeyaan mid boqongooya midka boqongoynta badan ee dadka cuna walguraabana dil tukihiina dil waxid'atan dafadiina dil afcaa abeesada dil wa caqrabaha iyo yani diqaloceeda ama hangaralaheeda maca alfiraani jiirkeeda lala qabo laa taqtacha goynina alashjaara geedihii ila idkiran dhurbaha mooye id cilada aan loo goynayno waxa weeye makatu maka maca taybatin madiina lala qabo aayba waa magacyada magaalada madiina magac ka mida nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh baa u bixiyey oo ku magacaabay id ciladu waxa wey makatun maka maca aybatin ayba lala qabaayo xaramaani waa laba xaram waa labadii xaram maka iyo madiina sidaas man baabun fi arkaan lxaj qaar buu ka tegey qaar buusan sheegin oo maxduuraat lixraam ka mid a ayb baabun fi arkaani lxaji xajka arkaantiisii ayuu baabu yahay horay qaaciduu inoo soo ta'siiliye wuxuu inay rukni waxaa la yidhaahdaa wixii haddii laga tago xajku buray bal arkaantii noo sheeg marka waa arkaanu xajin arbacun hiya niyatun carafaatu qifiiha bila hadayaani wawuquufu jamcin maca tawaafi ifaadatin tamat siwaha laysa min arkaani arkaanu xajin xaj arkaantii arbacun afar wey hiya afartii niyatu niya wey ko carafaatun carafana qif istaag fiiha dhexdeeda istaag bilaa hadayaani hantaata calaa anti bilaa hadayaani hantaata calaa anti macana iska hadal ma ah wawuquufu jamcin jamci istaagideedii weeye arkaantii yani musdalifo wey jamceedu musdalifo istaagideeda maca tawaafi ifaadatin tawaaful ifaado lala qabo tamat way dhammaystirantay ama waxaa dhabi wawquufu jamcin jamc istaagideeda musdelifa istaagideeda maca tawaafi ifaadatin lala qabo ayay tamat ku dhammaystirantay afartii siwaahaa wixii ka soo hadhay afartaana laysa ma ahan min arkaanin arkaan maaha buu kuyidhi ayib arkaanta xaja xajka oo haddii ruuxu uu ka tago xajkiisu uusan asixin oo burayo afartaasu ka dhigay ta koobaad wuxuu yihi waa niyada camal kasta iyo qowl kasta oo ilaahay loogu dhawaanayo niyadu mar walba rukni bay u tahay asaas bay u tahay daliilkeedana waa inaga soo marnay sooma inama alacmaalu biliyaad saas maana khilaaf masalada kuma jiro inay niyadu rukni u tahay xajka iyo cibaadaadka kalaba ayib ta labaadi waxa weeyaan carafa istaagideeda wey waxaa kutusaya xadiidka cabdiraxmaan ibni yacmur ee sunanka ku yimid nabigu yuri sal lay slam alxaju carafa xaji waa un carafo buu nabig sal lay slam xaji waa un carafo bimacnaa kaana waxaa laga dhigay inuusan xaj kaleba jirinba carafo mooye xajkiiba carafo inuuba ku urursadayba baa laga dhigay kaasaa marka kutusaya inuu rukni yahay waana laysla ogol yahay khilaaf kama jiro culimmada dhexdooda haddii carafo wuquufkeeda ruuxa ay dhaabto xaj inuusan u jirin laakiin waxaa la istaagi karaa maalintii ilaa habeenka dambena waa la istaagi karaa ilaa habeenka dambe ilaa waagu intuu ka baryayo habeenka musdelifo la joogo ruuxa hadduu carafo ka gaadho oo wakti uu carafo soo joogo kadibna musdelifo habeennimo yimaadaay wuquufkiisii waa asax saas maana hadduu soo daco macnaha waa kasoo gaari karwa ayib xadiid baa ku asax waa rukniga labaad wey rukniga saddexaadi wuxuu inuu yidhi waa wuquufu jamcin waa musdelifa musdelifo istaagideeda wey bimacnaa musdelifa tegideeda wey macnaha faida afadtum min carafatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaram markaad carafo kasoo gadoontaan ood kasoo shubantaan ilaahay xusa oo waxaad ku xustaan mashcaru lxaraam agtiisa mashcaru lxaraam waa musdelif buur yaroo musdelifo dhexeeda ku taalla la yidhahda mashcaru lxaraam la yidhahda ayib ayaddu marka maxay amartay fadkuru llaha cinda almashcari alxaram soo amar ma laakiin amarku rukniyo kuma tusa inuu yidhi sooma daliil ka siyaadsan amar uu u baahan yahay markaan leenahay waa rukni shaygan maxaa ku tusaya musdelifa marka inay rukni tahay ka tegiddeedana xajku uu ku burayo wuxuu u deliishanayaa xadiid curwat bnu mubarisin nin laga warinayo oo sunanka ku yimid oo nebigu yuri sal lay slam man adraka jamcan maca alimaami wاnnaas xata yafiidu minha faqad adraka alxaja waman lam yudrik maca alimaami wاnnaas falam yudrik ruuxii xajkaa soo gaadha waxaan ujeedaa ruuxii soo haleela musdelifa dadkii iyo imaamkii hogaaminahayay ku soo gaadha ilaa uu ka soo dhaqaaqo dadku ka soo dagaan halkaa ku soo gaadha xajkiisii wuu gaadhay wuu haleelay xajkiisii ruuxii aan musdelifo dadka ku soo gaadhin iyo imaamkana xajkiisii ma haleelin buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh soo nas marka cadmaa oo kutusaya musdelifo hadday ruuxu dhaafto inuusan xajkiisii haleelin ha taasu ka faaidaysana marka rukniyada ka faaidaysana xadiidkaasaa faa'idaynaya inuu rukni yahay waana xadiis saxiixa wey macnaha ayib waxaa ku tegey almabitu bimusdelifa inuu rukni yahay cabdullahi bn cabaas calqama ibrahim annaqaci shacbi xasan lbasri xamaad ibn abi sulayman saciid ibnu jubayr iyo rag kaleeto oo ka mida taabiciinta raggooda waaweyn ayaa sidaa ku tegay oo qabay in ay musdelifa baryideeda habeenkaa la baryaayo inay tahay rukni inay tahay saas wey maanaha rukniga ugu dambeeya arkaanta afarta ah waa dawaafka loo yaqaano dawaafulifaadaha dawaafulifaadaha waa dawaafka dawaafulxajna waa la yidhahda dawaafulxaj iyo dawaafu ziyaara iyo dawaafulifaada iyo dawaafulxaj intaba waa la dhaha intaba waa magacyo uu isagu leeyahay wey maanaha ayib khilaaf kuma jiro dawaafulifaaduhu inuu rukni yahay ka tegiddiisana inuu xajku la burayo waxaana laga faa'iidaysanaya xadiidkii caaisha fi saxiixayn safiya ayaa xayshay oo caadadii ku dhacday markay dawaafkii ifaadaha gudatay kadib xaaskii nebiga sal lay slm dawaafulfaadihii markay samaysay kadib ay caadadii ku dhacday markaasaa nebiga loo sheegay sal lay slm waxaa yihi nebi allow safiya caadadii baa ku timid markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam axaabisatuna hiya ma midna reebaysaa bimacnaa waxa weeye wuxuu u qaatay nebigu inayna dawaafulifaadihii samaynin oo dee haddayna dawaafulifaadihii samaynin caadaduna ku dhacdo waa inay joogto intay ka qabaysanayso kadibna dawaafulifaadaha dib kala timaado nebiguna maadaama xaaskiisii ay tahay isagu waday waa inuu u haro marka miyayna reebaysaayo miyayna baahin rabtaa buu yidhi markaasaa waxaa niga tihi yaa rasuul allah caaisha odhanaysa inaha qad afaadat wa taafat bilbayt uma xaadat bacda alifaada nebigu beytkii way dawaaftay markay beytka dawaaftay ifaadihii samaysay kadib ay caadada ku dhacday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam faltanfir idan bas haddayba dawaafal ifaadihii samaysa ha baxda buu nebi sal lay slam yani wixii laabani waa laga tegi karaa wa wixii laaban waa laga tegi karaa marba hadday dawaafal ifaadihii ay samaysay saxwi ayib meesha waxaa laga qaadanayaa ma ma yani mana reebaysaa oo mana hakinaysaa oo mana dibdhigaysaa waxay kutusaysaa inuu yahay wax aan laga tegi karin sooma oo xataa aan haweenta loogu cudur daaraynin inay ka tagto bal rufqadii la socotay ee maxramkeeda ahaa la odhanayo u joog rukninimada marka halkaas baa laga faa'iidaysanaya macana ayib arkaanu xajin xajka arkaantiisu arbacun afar wey hiya iyadu niyatu niyo wey carafaatu carafo wey ee qif istaag fiihaa carafo dhexdeeda istaag bilaa hadayaani waa iska tatimat lbayt hadayaanka waxaa la yidhahdaa hadalka macno la-aanta cantarbaqashka ee faa'iida la-aanta baa la yidhahda yani ruux iska hadlahayo oo yani aan xikmad ku hadlayn saas maana bilaa hadayaanin bimacnaa waxa weeyaan hantaatac la-aan ma aha inaan iska hadlayne masaaishani adilay leedahay bu macnaa ka wada wa wuquufu jamcin wey ama wuquufu jamcin musdelife istaagideeda iyo baryideeda maca tawaafi ifaadatin xaal lala qabo dawaafulifaadaha tammat ayay afartii ku dhammaystiranta ama waxaad dhigi kartaa waxaad ku cadfaysaa hiya niyatuntaad ku cadfi kartaa hiya niyatu weye carafaatu weye wa wuquufu jamcin weye maca dawaafi ifaadatin lala qabo tammat way dhammaystiranta siwaahaa wixii ka soo hadhay afartaasi laysa ma ahaanin min arkaanin arkaan maaha halka waxaad ka fahamtay marka afartaa wixii ka soo hadhay hadduu ruuxu ka tago bimacnaa waxa weeyaan xajkiisa waa asaxayaan calaa khilaafin fii yani manaasik ukhra intanuu isagu doortay laakiin rag baa ku khilaafsan oo qaar culimmada ka mid a qaba inay jiraan arkaan intan ka badan oo haddii laga tago uusan xajku asaxin laakiin mukhtasarkiisa aan isaga socon ayb baabun fi waajibaati alxaji wa kayfiyatihi wuxuu baab u yahay xajka waajibaadkiisa iyo kayfiyadii qaabkii loo gudan lahay maadaama uu inoo sheegay muxuu ahaayey arkaantii inoo sheegay waajibaadkii buu doonayaa inuu inoogu daro iyo qaabka loo gudanayo xajka tartiibkii meesheed ka bilaabi halkeed mari waxaa qaba saas way maanaa axrim min almiiqaati awal waajibin wajhar bitalbiyatin bikulli makani faida wasalta fatuf wasac wasacyun bacdahu qasir xalalta bimutcatin fi lani man saaqa hadyan yabqa fii ixraamihi sardan liyawmi naxri biliqaani axrim xarmo buu ku yidhi min almiiqaati miiqaatka ka xarmo meeshii loo jideeyey ee loo shaaricu ugu talagalay halkaa ka xarmo awalu waajibin waajibka ugu horeeya wey wajhar la jahar oo kor ugu dhawaaq bitalbiyatin talbiyada kor ugu dhawaaq bikulli makaanin meel kastood joogtaba talbiyada kor u qaad fa idaa wasalta markaad gaadho beytka markaad tagtood kacbada tagto faduf dhawaaf wa sacyun sacyina safiya marwo dhexdooda la sacyena bacdahu dawaafku gadaashiisu ahaa qasir gaabi markaa timahaaga xalalta waad xalaalowday intaa markaad samayso bimutcatin mutca ayaad ku xalaalowday fil aani markaaba isla markaaba waad xalaalowdayo mutcaad samaysay tamatacta way macna man saaqa ruuxii kaheeyey kaxeeyey hadiyan xoolihii xajka hadyii ruuxii soo kaxeeyey yabqa baaqi buu ku ahaanayaa fii ixraamihi xarmanaantiisuu baaqi ku ahaanaya waa xarmanaanaya macna ma xalaaloobay sardan yasrudu xaal uu xidhiidhinayo sardan xidhiidhid liyawmi naxri ilaa maalinta dhuundhabidda laga gaadhayo xoolaha la qalayo biliiqaani yaqiinin yaqiin ahaan way macnaha ilaa maalinkaa laga gaadhayo isagu ma xalaaloobay axrim xarmo baad xalaalooday intaad cumradii gudatay baad xalaalooday axrim haddana xarmo buu ku yidhi bihaaminiha maalinkeeda sideedaad xarmo xajka maalinkiisa sideed bisha dilxija maalinkeeda sideed xarmo ahilla yani ku dhawaaq bixijatin xaj ku dhawaaq liminan xagga minana fasir u soco bidikri xaal aad tahay mid dikri ku dheehan iyo wlixsaani bidikri maca adikri walixsaani dikri iyo samafal iyo wanaag iyo khayr adoo wada way macna nam seexo fii minan mina seexo xata shuruuqi ilaa qoraxdu ka soo baxayso wasir saco ilaa carafaata carafaat aad kabir takbiirso labi talbiyeyso mujtamicaani laba kun kulansan wey mujtamicaani humaa labadani mujtamicaani laba kulansan wey takbiirtii iyo talbiyadii xataa guruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaadho carafo aadoo xaggeeda tag wey uma kadibna afid ka soo rogmo ilaa jamcin jamc musdalifo xaggeeda usoo rogmo wasalli tuko alfajra salaada fajar ku tuko musdalifa fardu bayaanin cadaan faradkeed wey waa farad cad wey macnaha min bacdihaa salaada fajar gadaasheedana cinda shuruuqi qoraxda markay soo baxdo mae soo bixideeda agteeda wey intayna soo bixin laakiin soo bixi rabto fasir soco ilaa jamaraati ramyin ganid jamaraadkeeda xaggooda aad waajib ilityaani jamaraadkaasoo waajib ilityaani la imaanshahoodu waajib yahay fadabxu gawrici bacdahu bacda ramyi ganidda gadaasheedu ahaaday jamaraadka la ganto uma kadibna ixlaq yani yani uma axliq uma axluq xiir kadaa kaa hore xaal ula mid yahay duf dawaaf lilifaadati ifaadadii u dawaaf aw kada dawaafaani dawaaf midka ugu adag xaal uu yahay laa tansaxa halmaalin sacyan sacyi waaxidan oo mid ah can qaarinin mid xidhiidhiyey xajka iyo cumrada laakinahu lagusan noqoye maca mutcatin mutcada la jirankeeda markuu ruuxu tamatucayo sacyaani laba sacyi wey waalxalqu gaabsigii iyo xalqu xidhiididii timaha iyo wataqsiiru gaabintii daakani lirijaalina ragga nagu usugnaaday ragga unbaa iskale gaabinta iyo xiiridda khiyaarkeeda qasir gaabi faqad oo keliya lijamaacati niswaani dumarka jamaacadooda xaaluu u sugnaaday gaabintu gaabin keliya qadim hormari kaad rabto waakhir dibdhig kaad doonto duuna maa xarajin cidhiidhi la-aan bihaa iyada cidhiidhi aad ku geliso adoon cidhiidhi gelin wabida kaas ayaad xalaalka xalaalowday tamaama xalli zamanin zaman xalaaloobidii ka midkiisa dhammaystiran ayaad xalaalowday wey ayaamu tashriiqin hilba warashada maalmaheeda irmigan bihaa iyada bijamratin jamaraadka gano bacda zawaali qoraxdu markay zuusho kadib wa leylihi iyo habeenkiisaba milaani laba isku mida weeye min bacdihaa gadaasheedana dhuf dhawaaf ayaamu tashriiqa gadaashooda dhuf waxaad dhawaaftaa lilwidaaci sagootin darteed u dhawaaf fa inahu isagii dawaafulwidaaci khatmun waa khatimid lixajika xajkaagii aad khatimayso duuna maa idhaanin munaafaqayn la-aan ama dadcid la-aan ama khadeecid la-aan intaba dhigata waidaa taragta haddaad ka tagto min almanaasiki xaal uu ka mid yahay manaasigta iyo acmaasha xaal uu ka mid yahay mansakan camal haddaad ka tagto cajizanna aad uga tagto caajisid aad ka cajid maca alxaraji yani karir la-aan maca alxaraji shadiidi cidhiidhi daran iyadoo lala qaba aljaani oo ruuxa dembi gelinaya fayasixu waxaa asaxaya xajuka xajkaagu markaa wuu asixi duuna maa kafaaratin kafaara la-aan ila ida almatruuku in kii laga tegay uu yahay min arkaanin arkaanta inuu ka mid yahay mooye qaabkii loo xajin lahaa oo uu axkaamtiisii si tartiiba isu dabadhigay weyaan kayfiyaadkii oo isdabadhigay wuxuu ku yidhi waajibka ugu horeeyaad samaynaysa waxa weeyaan waxaad ka xarmataa miiqaadka miiqaadku waa laba miiqaad zamani ah iyo miiqaad makaani ah miiqaadka makaaniga waa meel lagu talagalay oo shaaricu dejiyey inaadan dhaafin adigoon xarmanin jiha walboo xaramka lagaga yimaado waxay leedahay miiqaad meel aan la soo dhaafayn ilaa aad xarmato miiqaad makaaniya la yidhahda miiqaadka zamanigana waxa weeyaan waa bilaha xajka la xarman karo waana saddexda bilood shawaal dulqacda iyo dulxija saddexda bilood way maana ayib calaa khilaafin dulxija dhamaystir yani dhamaystirkeeda khilaaf baa ku jira maana wuxuu ku marka waajibka koobaad miiqaadka ka xarmo intaadan dhaafin waa kow kaas waxaa kutusaya xadiidka ibnu cumar ee bukhaariyo muslim farada rasuulu lahi sal ly slam liahli najdin qarnan reer najdi nebigu wuxuu u jideeyey oo u qadaray meesha najdil inay qarni la yidhaahdo ay ka xarmadaan ree madiinana dulxulayfa ree shaamna juxfa ree yamaneedna iyo lamlam waa riwaayada muslim min xadiis ibn cabbaas ree ciraaqna daata cirqin iyadan iyadan waa muslim min xadiisi jaabir wahaakada mawaaqiiddaa marka in laga xarmadoon la dhaafin waa waajib buuri saas maana waa waajib waajibaadka ugu horey kadib maxaad samaynaysaa talbiyadii ayaad bilaabaysaa ood kor u qaadaysa ayadana waa waajib buu leeyahay oo talbiyadu waa labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wnicmata laka wlmulka laa shariika laka talbiyadaasood kor u qaadaysa ood ku dhawaaqaysa mana xadiidka saaibnu ibnu khallaad baa kutusaya sunanka ku yimid wuxuu yidhi aataanii jibriilu nabigu wuxuu yihi jibriil baa ii yimid fa amaranii an aamura asxaabii jibriil wuxuu ii amray markuu ii yimid inaan amro saxaabadayda iyo dadka ila socda an yarfacuu aswaatahum bitalbiya inay sawtkooda kor ugu qaadaan talbiyada ummadaada saa u sheeg buu jibriil yidhi buu yihi nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana ayib talbiyadu inay waajib tahay baa waxaa ku tegay saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarkood iyo maalikiyada iyo daahiriyada qaarkood baa ku tegay talbiyada inay waajib tahay in lala yimaado oo ruuxu talbiyada uu qaado ayib kor u qaadideedana iyadana fadiilo dheeraaday leedahay saas daraaddeed baa nabigu wuxu uhi sal lay slam afdalu lxaji alcaju wsaju xaj waxaa ugu fadli badan yani dhiig la daadiyo xoolo la qalo iyo talbiyada oo lagu dhawaaqo kor loo qaado marka wuxuu ku yidhi wajhar bitalbiyatin bikulli makaanin meel kasta meel kasta talbiyada la qaadayo ee kor loo qaadayo hadduu ruuxu mutamatic yahayna cumrada markuu gudan rabo oo beytka ku baxo kacbada arko kacbada markuu ku baxo buu talbiyada joojinaya isugu dhex jirtana talbiyadiisa wuu wadanayaa ila wuu xarmaya ilaa maalinka tobnaad uu jamrada tuurto markaasuu dhagaxa ugu dambeeya markuu ku tuuro buu talbiyada joojinaya ruuxii mutabatica ahaana maalinka sideedaad markuu bilaabo mar labaad uu talbiyada dib u bilaabo isaguna jamrada maalinka tobnaad markuu tuurto ayuu dhagaxa ugu dambeeya markuu ku tuuro isaguna joojinaya saas maana marka talbiyada kor uqaadideedu iyaduna waa waajib yani talbiyadu waa waajib la jahrideedu bina le maana ayib wuxuuna yidhi kadib hadda wuxuu sifayn rabaa ila wuxuu inoo soo sheegay saddex qaab baa loo xajiyaa sooma tamatuc iyo qiraan iyo ifraad wuxuuna yidhi waxaa ugu fadli badan xagga daliilka marka la fiiriyo tamatuca tamatucana waxaan kusoo sheegnay inuu yahay cumradii oo la hormariyo oo madax bannaan laga xalaaloobo kadibna xajkii maalinta sideedaad dib laga xarmaday wuxuyna yidhi miiqaadka ka xarmo talbiyadana kor ugu dhawaaq markaad gaadho kacbada dawaaf dawaafkaasi marka waa dawaafulcumra dawaafkii cumrada wey toddobadii wareeg ee kacbadaad samaynaysaa labadii ragcadood baad tukanaysaa markaa kadibna sacyigii safiya marwo dhexdooda ahaa baad samaynaysaa wa sacyun bacdahu buu ku yidhi bayna asafa walmarwa kadibna timaha ayaad gaabsanaysaa waadna xiiran kartaa intaad markaad samaysto wuxuu ku yidhi xalalta bimutcatin fi laan waad xalaalowday oo waxaad ku xalaalowday tamatuc yani waxa way cumraad xidhatay sooma miiqaadka markaad joogtay baa tihi labayka bicumra talbiyadiisaad sioodaad kacbada tagtay dawaafkii toddobada ahbaad ku samaysay labadii ragcadood ee ka dambaysay baad maqaamu ibraahim ku tukatay haddii kugu cidhiidhi kugu noqotana meeshii kaleete aad jaanis ka heshay waad ka tagtayoo safiya marwo dhexdoodaad sacyigii samaysay waad markaad dhammaysay baad xiiratay ama gaabsatay xiirashadaa fadli badan allahuma xajkii inuu kugu soo dhow yahay mooye hadduu kugu soo dhow yahay inaad gaabsataa fiican si aad hadhowto xajka xiirashadiisa aad timo aad xiirta u hesho haddii muddo ay timuhu soo bixi karaan kuu laaban tahayna xiiro timaha dambee soo bixi doonana xajka ugu talagal intaa markaad dhammaysato xiirashada dhammaysato ama gaabsiga cimradii waad xalaalowday cumraa kuu dhammaystirantay kadibna waad xalaalowday maxaa laga wada waad xalaalowday ma markii horead xaaraan ahay bimacnaa waad xalaalowday haddaad maqasho man wixii lagu diiday markaad xarmatay wixii xaaraam kaa noqday baa hadda laguu fasaxay wa yani waxa weeyaan waxyaabii udgoonaa waxaan soo marnay guursigii galmadii wixii aan soo marnay ee laguu diiday dib baa lagugu fasaxay wa cumraad halkaa ku dhammaysatay wuxuu ku yidhi ruuxa xalaaloobaya waa kee ee markuu intaas sameeyo xalaaloobay waa ruuxii tamatuc watay laakiin tamatuca laba macno leh tamatuca laba macno leh qiraankana tamatuc waa loo yaqaanaa tamatuca caadigana tamatuca loo yaqaana qiraanka tamatuc waa la yidhahda oo aayadda qur-aanka faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi markay leedahay tamatuca waxaa soo gelaya aayaddu ay sheegayso ninkii qiraanka u xidhnaa iyo ninkii tamatuc u xidhnaa labadaba tamatuc baa leedahay cala lisaani shaaric shaaricu labadaba tamatuc buu yaqaana ayib marka maadaama uu ruuxaasi xalaaloobay cumro uu ku xalaaloobay kii isagu hadyiga soo kaxeeyey xoolaha soo kaxeeyey ee xoolaha kor ka keenay kaasi isaga wuu xarmanaanayaa oo ma xalaaloobayo ilaa maalinta xoolaha la qalaya laga gaadho xoolaha qalitaankoodu goormay bilowdaan ah maalinta tobnaad bay bilowdaan kaba soo qaad waxaad tagtay bishii dilxija bilowgeedii baad tagtay ama bisha dilqacda shan iyo tobankeedaad tagtay meeshii markaad tagto waxaa kuu xidhan qiraan baa kuu xidhan oo labayka xajan wa cumra ama labayka bixajin wa cumra baa tii cumrihii xaj baa isu kaa jira ama mufrid baa tahay oo xaj keliyaad wadataa xajkii wakti badan baa ka laaban soo ma intaasoo dhan waa inaad labada go- ku taagnaato wa wixii kaa xaraamobayna hal shay lagaa xalaalayn maayo ilaa maalinka tobnaad aad jamrada tuurato markaasay wax kuu xalaaloobi doonaan qaybta ugu horaysa sida ninkan iska raaxaysanayo kale matid sida ruuxan iska raaxaysanayo kale matid saas daraaddeed tamatucu dhinac marka la fiiriyana waa ka fudud yahay labada kale dhinac marka la fiiriyana waa ka ajir badan yahay waana ka fududyahay oo ruuxii intuu cumrada gutoon buu dee iska nasan danihiisu iska qabsan saas wey maana ayib wuxuu yidhi marka ruuxii hadyii wada xoolo waday ixraamkiisuu ku baaqi ahaanaya isagoo xidhiidhinaya oo aan kala goynaynin ilaa maalinta xoolaha la qaraya laga gaadho oo macnaha waxa weeyaan isagu ma xalaaloobayo sidaa waxaa kutusaya xadiidka saxiixaynka ku yimid nebigu wuxu uhi sal ly slam man kana minkum ahda fainahu la yaxilu lahu min shayin xaruma minhu xata yaqdiya xajahu ruuxii xoolo waday wax u xalaaloobaya ma jiro ilaa uu xajkiisa guto oo maalinka tobnaad oo jamraadka tuur jamrada tuurto macnaha ayib waana xajkii nabigeenu sameeyey salawatu rabbi waslamu caleyh sanadka tobnaad ee nabigeenu xajiyey xajkiisu qiraan buu ahaa leanna hadyi iyo xooluu waday xoolo haddaana wadi lahaynna tamatuc baan ka dhigan lahaa buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh waa ka yidhi low anii istaqbaltu min amrii ma stadbartu lam asuqi alhadya wala jacaltuha cumra haddaanan xoolahan wadi lahayn hadyi maba soo kaxeeyeena cumraan ka dhigan lahaa kadibna xajkan ka dambaysi laha ogaa markay saxaabadu ka gows qabsadeen markuu ku yidhi war cumro u badasha xaj ka bedelo cumro u bedela kadibna cumrada markaa gutaana xajka dib ka dhiga waxoogaa lan jaahiliyadii dhaqankoodii hore kuma jiri jirin umayna aqoonin way ka yara way ka yara gows qabsadeenoo way way ka biyo diideen markaasuu nabigu hadalkaa yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh waana ka xanaaqay isagoo weliba xadhaysan yuu nabigu sal lay slam saxaabada hadal u jeediyey marka waxay kutusaysaa xataa qiraankii nabigu xajiyey ee xajkiisu ahaa waxaa ka fadli badan tamatuca waa kaan soo tilmaanay maana ayib intaa markuu sameeyo oo ruuxii mutamatica ahaa oo cumradii guto wuxuu ina yidhi axrim bihaaminiha ahilla bixuja bixajati waad iska joogi magaaladaad iska joogi ilaa laga gaadho maalinka sideedaad ee loo yaqaano yowmu tarwiya oo maalinta xajka la aadaa maalinkaasi xajka xarma buu ku yidhi meesha aad degan tahay baad ka xarmanaysa kacbo inaad aada uma baahnid meel kale aad u baxda uma baahnid gurigaad degan tahay laftiisaad ka xarmanaysaa labayka xajan kadibna maxaad samaynaysaa liminan fasir bidikri walixsaani bu markaad xarmatana mina aad barqinkii baa la xarmashada bilaabaa barqinkii baad xarmanaysaa kadibna minaad aadaysaa maana ayib mina markaad tagto mina waxaad joogaysaa ilaa qoraxdu ay soo baxdo maalinka dambe oo maalinkaasi waa maalinka maalinkii sagaalada carafa wey sooma qoraxdeedu waxay kugu soo baxaysaa adoo mina jooga muxuu ina yidhi nam fii minan buu ku yidhi mina seexo barqigii baad tagtay sooma duurkaad ku tukan casarkaad ku tukan maqribkaad ku tukan cishahaad ku tukan salaada subax baad ku tukan shantaas salaadood ku tukanaysa qoraxdaa kuu soo bixi markay qoraxda kuu soo baxdo kadib uma afid wuxuu ku yidhi ha xata shuruuqi wasir ilaa carafaat maalinkaa waa maalintii carafa carafa la istaagi laha qoraxda markay soo baxdo kadib aad marka carafa aadaysa intaad carafa usii socotana kabir labdi mujtamicaani buu ku yidhi waa takbiirsan oo allahu akbar ba haddaad doonto dhihi haddaad doontona waa talbiyeysan labayk allahuma labayka dhihi intuba way kuu furanta asxaabu rasuli lahi sal lay slam qaarna way talbiyeysanayeen labayka labayk allahuma labaykay ku hayeen qaarna way takbiirsanayeen midna lama laguma inkirin camalkuu samaynaya a haddaad doonto kolba mid markaad ka daasho kagala u bedelo saas way macnaha carafo aad buu ku yidhi carafo markaad tagto waxaad joogaysaa ilaa qoraxdu intay ka dhacayso taqriiban waxaa lagu hagaagayaa barqimadii ama xilliga harkii oo kale ama dadka dambe duhurka gadaashiisa ilaa waxaa la joogaya meesha lagu tukanayaa duhurkii iyo casarkii oo jamcu taqdiim lagu sameeyey qasran wa jamcan waa la gaabinayaa waana lasoo horumarinaya casarka waktiga duhurkaa la isla tukanaya imaamku muslimiinta wuu ukhudbaynaya nebigu waa ukhudbeeya salawatu rabbi waslamu caleyh haddii aad masaajidka aadan ku tukanina meelaha teendhooyinka la degan yahay kol meeshaad joogta unbaad ku tukan markii salaada duhurka la tukada kadib xilligii wuquufku markaasuu bilaabanaya wixii ka dambeeya wuquufkana macnaha waxaa laga wadaa inaad meesha joogto ilaahay xuskiisana ku mashquushaa laga wadaa macnaha wuquufu carafa lagama wado inaad taagnaato saasay dad badan u haystaan kelimatul wuquuf bay ka fahmeen inaan salkaba dhulka la dhigi karin ma yani waxa wey meesha uun joog ilahayna xus adigu ama fadhiiso ama istaag ama dhinac u seexo meesha uun joogo ilaahay xuskiisana ku mashquul wahay intaasoo macnaa wax weeyaan la iska raba carafo oo dhan waa la istaagi karayaa ilaa qoraxdu ka dhacaysana waa inaad joogto saas daraaddeed baa wuxuu ina yidhi xata xataa ghuruubi shamsi buu ina yidhi qoraxdu ilaa ay ka dhacayso lagama soo tegi karayo qoraxdu markay dhacdo kadib maxaad samaynaysaa uma afid ilaa jamcin buu ina yidhi musdelifo soo aad markaa carafo waad ka soo gadoontay waxaad soo aadaysaa musdalifaad soo aadaysa maqribkaas tukan maysid qoraxda kuu dhacday maqribkeeda tukan maysida waa dib dhigaysaa cishihii iyo maqribkaa aad dib dhigtay baad musdelifo ku wada tukani jid kale ha ku tukanin carafana ha ku tukanin labadaba isla dibdhig ayib markaad labadaas labadaas salaadood ood maqribkii soo dibdhigtay iyo cishihii waqtigiisii joogay ilaa xilliga cishaha la imaanayaa musdelifo la imaanaya musdelifo markaad ku tukato salaadii maqribkood soo dibdhigtay iyo cishihii cishuhu waa laba ragcadood maqribkuna waa saddexdiisi hal aadaan iyo laba aqim mid walba aqim gooniyay leedahay hal aadaan oo ka dhexeeyana waa jira sidaa markaad u tukato habeenkaasi waad iska seexan nebiga sal alay waslam xataa salaatuleyl habeenkaama tukan iska seexday nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh salaada fajarkaad u kacaysaa wasalli lfajra fajarka halkaa ku tuko salaada fajarka waa inaad halkaa ku tukato saas way macnaha ayib salaada fajarka markaad halkaa ku tukato musdalifo aad ku tukato allahuma dadka dacafada ee tabarta daran iyo dadka culculus baa iyagu habeennimo soo tegi kara laakiin dadkaan cudurdaarka lahayn ayagu waa inay fajarka ku tukadaan ilaa waagu intuu ka baryayna ay joogaan musdalifo ay joogaan macnaha ayib musdalifo markaad ku tukato salaada fajarka tukato qoraxdu soo bixitaankeedana ay soo dhawaato min bacdiha cinda shuruuqi buna yidhi cinda shuruuqi qoraxdu markay soo bixi rabtoba welise aynan soo bixin fasir ilaa jamaraati ramyin marka waxaad soo aadaysaa jamaraadka waa meelaha dhagaxyaanta lagu tuuro waay maalinkaasi marka waa maalinkii tobnaad sooma ilan habeenkii tobnaad musdalifaad joogta maalinka tobnaad waa maalinka acmaasha xajka ee ugu badan la sameeyo maalinkaas waa maalinka ywma alxaji alabar way cala saxiix xajulabarka maalinkiisa wa leanna acmaasha xajka intooda badan baa la sameeyaa waxaa la samaynayaa maalinkaas jamrat alcaqaba jamrada la yidhaahdo ayaa la tuurayaa oo toddobadii dhagax lagu tuuraya waa camalka ugu horeeya w waa camalka ugu horeeya oo markaad musdelifo ka timaado saad usoo socoto toddoba dhagax baad soo qaadanaysaa kuskuusan yar yar ah markaasaad jamrada imaanaysaa jamradu marka waa saddex jamro jamra alkubraa suqra iyo wusta baa la yidhahda saddexdaa jamro midda xagga maka ugu xigta markaad musdelifo ka timaado ilan meeluhu waxay isugu xigaan maka minaa ku xigta musdelifa ku xigta carafa ugu shishaysa maalintii ugu hoysay markaad mino ka tagtay waxaan ujeedaa markaad maka ka tagtay minaa tagtay sooma musdelifo waad dhaaftay oo iyada shaqo maadan ku lahayn maalintaa sagaalaad carafaad u gudubtay carafo markaad maalintii sagaalaad dhammaysatay habeenkii musdelifaad kusoo noqotay musdelifo waad ka soo dagtay oo mino waxaad timid maalintii tobnaad maalinkaa tobnaadi marka musdelifaad ka soo jeedaa minaad timid wejigaaguna xagga maka usii socdaa sooma saddexda jamro marka midda xagga maka ugu xigta ayaa la yidhahdaa jamrat alcaqaba ama aljamrat alkubra la yidhahda labada kale waad iska soo dhaafaysaa midda xagga maka ugu xigtaad imaanaysaa iyadaasaad toddobadii dhagax ku tuuraysa mid walba markaad tuuraysa allahu akbar baad leedahay mid walba allahu akbar baad leedahay tartiib baad u tuuraysaa saas way macana ayib toddobada dhagax markaad tuurato saan soo sheegnayba talbiyadii labayka allahuma labayka halkaasay ku xigtahay ku joojinaysaa macana taasi waa tuuridda jamrada markaad jamrada tuurato kadib camalka labaad ee la samaynayo xoolihii iyo hadyigii baa la qalaya camalka saddexaad ee la samaynayo waad xiranaysaa ama waad gaabsanaysaa camalka afraad ee maalinkaa la samaynayo dawaaful ifaadihii aan soo sheegnay inuu rukniga yahay kaasaad samaynaysa afarta camalba maalinkaasay galaan afarta camalba maalinkaasay galaan macnaha afartoodu mid walba daliilkiisuu leeyahay oo adilo ayaa kusoo aroortay xadiista nabiga sal alay aslam ayaa ku sugan dhammaanteed macnaha sidaas weyaan ayib saas daraaddeed baa wuxuu ina yidhi min bacdiha salaada fajarka kadib cinda shuruuqi qoraxda soo bixitaankeeda agteeda fasir ilaa jamaraati ramyin waajib ilityaani fadabxu bacda ramyi uma xluq kada طفل الإفاضة أو كتطوفان انت سوى أعماش مالك الطبنات كليس طيب هل كدب وحولي لا تنسى سعيا واحدا عن قارن لكنه مع متعة سعيان روحا متمتعة لما السعي بقى لقى الربع سعيك وحكوة السعي بين الصفا والمروة وضعف الإفاضة هذا الشيء النبي قدم بيه dawaafku sidiisaba sacyigu dawaaf buu ka dambeeya marka mutamatica cumro intuu soo gutay haddana xaj gudanaya meeqa sacyi baa laga rabaa laba sacyi baa laga rabaa sacyi cumradiisii iyo sacyi xajka ah leanna maalinkaa tobnaad markuu dawaaful ifaadaha sameeyo waxaa ka dambeeya sacyi baa ka dambeeya cumradiina sacyi buu sameeyey mutamatica marka laba sacyi baa laga rabaa laakiin qaarinka xajkii iyo cumradii isugu dhex jiraan isaga hal sacyi baa laga rabaa mufridka xaj keliya watana hal sacyi baa laga rabaa oo ah sacyigii xajka midka isaga xaj keliya wataay dee xajkiisa sacyigiisii unbuu samaysama laakiin qaarinka xajkiiyo cumrada isdhexgeliyey sacyigiisaasaa ku filan xajkii iyo cumradiiba sacyigii xajka iyo sacyigii cumrada isu dhexgalay hal mid bay u noqdeen saas maana sacyigaasi labadoodu waxay samayn karaan markay beydka yimaadaan oo dawaaful quduumka sameeyaan gadaashiisa sacyiga way samayn karaan oo markaa maalinka tobnaad dawaaful ifaadaha gadaashiisa looga baahan maayo sacyi looga baahan maayo leanna sacyigoodii waa hormaray sooma markay xaramka yimaadeen oo dawaaful quduumka sameeyeen bay sacyigii ka dambaysayeen wabittaali sacyi dawaaful ifaadaha ka dambeeya markaa ma yeelanayaan waxaa kaloo heli karaan sidaadii kacbada ay u yimaadaan inay dawaafka quduumka kacbada uun intay sameeyaan sacyiga iska dhaafaan markaana maalinta tobnaad dawaaful ifaadaha kadib buu sacyigii noqonaya ama dawaaful ifaadaha ha ka dambaysiiyeen ama dawaaful quduumka ha ka dambaysiine hal sacyuunbaa iyaga laga rabaa labadaa mid meeshay doonaanna way gelin karaan amaa mutamatica isaga waxaa laga rabaa laba sacyi oo sacyina cumradiisa sacyina xajkiisa saas daraaddeed baa wuxuu ina yidhi laa tansa sacyan waaxidan can qaarinin laakinahu maca mutcatin sacyaani waa laba sacyi buu intaa kadib wuxuuna yidhi gaabinta timaha iyo xiiridoodu raggaa iska leh timaha waad xiiri kartaa waadna gaabsan kartaa khiyaarka ayaa iska leh ragga keliya iska leh xiiridaana fadli badan latadkhuluna almasjid alxaraama in sha allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin gaabso xiirasho xiirashadaana fadli badan saddex goor bay ka fadli badantah ayib laakiin dumarku iyagu gaabin mooyaane xiirasho male timaha dumarku macnay ku fadhiyaan marka iyaga in la xiro maaha cabdullahi bn cabbaas ayaa warinaya xadiidkaas fii sunan abi daawuud buuna ku yimid nebigu wuxu uri sal ly slam laysa cala annisaai xalqun dumarka korkooda xiirasha ma ahaanin inamaa cala annisaai taqsiir buu nabig sal ly slm dumarka korkooda gaabsi unbaa ahaaday timaha unbay gaabinayaan timaha inta la qabto unbaa un la goynayaa wax yaroo yani qadra anmulah wax yaroo yani xubinka farta ugu koreeya qiyaastiisa in la eg baa timaha laga jaraya bas laakiin iyago xiirashada ma laha intaasuu inoogu sheegay beytka walxalqu wtaqsiru da lirijaalina qasir faqad lijamacati niswani qadim waahir duna ma xarajin biha wabida xalalta tamaama xalli zamani beytkaana wuxuu kaga hadlay acmaasha aynu nidhi maalinka tobnaad baa la sameeyaa waad kala hormarin kartaa maxay ahaayeen ramyu ljamra iyo dabxigii xalqigii iyo dawaaful ifaadihi iyo sacyigii oo ka dambeey soo ma sidaa hadda aan u sheegnay buu nebigu u tartiibiyey laakiin haddaad kala hormarisoy ood ku dambeeyey soo hormariso ku horreeyeyna dib dhigto xajkaagu waa saxaya mushkila ma leh nebigaa loo yimi salawatu rabbi wasalam aleyh kama fi saxiixi muslim min xadiidi jaabir nin baa u yimi markaasuu wuxuu yidhi xalaqtu qabla an anxar nebiyow intaanan xoolihii qalin baan xiirtay xiirashada horraysa sooma xiirashada dambaysa sooma xiirashadii baan hormariyey intaanu xoolihii qalin markaasuu nabigu wuxu uhi sal alay wasalam wixii kuu laaban uun samee dhib ma leh ku kale ayuu markaasuu yidhi xalaqtu qabla an armiya intaanan jamradiiba tuuranin baan xiiray markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay sl laa xaraj dhib ma leh ku kala yimid oo wuxu uhi duftu qabla an armiya intaanan jamradiiba tuuranin dawaafkii baan hormariyey dawaafulifadii buu ka bilaabay nabigu laa xaraja buu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh ku kala yimid oo wuxu uhi duftu qabla an adbaxa intaana gowracin baan dawaafkii soo sameeyey idbax walaa xaraja buu nabi yuri sal lay slm dhib ma lehe wixii kuu laaban uu samey wahaakada jumhuuru ahlilcilmi baa qaba acmaasha maalintaas dhacayaay waa la kala hormarin karaa sida wanaagsan ee fadliga badanna tartiibka in lagu keenaa fadli badan haddiise ruuxu uu kala horhormariyo laa ba'sa xadiidkaasaa kutusaya macana ayib axrim xarmo buu ku yidhi min almiiqaati miiqaatka ka xarmo awalu waajibin weye waajibka ugu horeeyo weye wajhar la jahar oo kor ugu dhawaaq bitalbiyatin labaysiga talbiyaysiga bikulli makaanin meel kasta fa idaa wasalta markaad kacbada gaadho faduf dawaaf wa sacyun sacyina bacdahu dawaafka gadaashiisuu ahaaday qasir gaabi timahaaga ama xiir baa meesha ku jirta xalalta waad xalaalowday bimutcatin tamatuc baad ku xalaalowday fi laani markaaba markaaba waxaad xalaalowday macna saas weyaan ayib bimutcatin mutco iyo tamatuc iyo labadaba waa la yidhaha ayib man saaqa ruuxii kaxeeyey hadiyan xoolo ruuxii kor ka keenay oo xaramka usoo kaxeeyey yabqa baaqi buu ku ahaanayaa fii ixraamihi xarmanaantiisuu baaqi ku ahaanaya oo ma xalaaloobaya isagu xalaaloobid uga horaysa maalinta tobnaad ma jiro sardan yasrudu xaal uu xidhiidhinayo sardan xidhiidhin liyawmi naxri ilaa yawmi naxri ilaa maalinta xoolaha la qalaye la dhundhabaye la gowracaye laga gaadho biliiqaani yaqiinin yaqiin aan sheeki ku jirin saas maana isagu ma xalaaloobay saas daraaddeed baa nebiga iyo saxaabadii hadyiga waday ee qiraanku u xidhnaa xarmasho ugu horraysay ma jirin maalintii ramyuljamra maalinta tobnaad markay jamrada tuurteen baa xalaaloobideeda waliba xalaaloobidda hore ah taasaa ugu horraysa macnaha ayib xalaaloobidda laba ah axrim xarmo bihaaminiha maalinteeda sideedaad xarmo ahilla ku dhawaaq bixijjatin xije ku dhawaaq labayka xajande liminan mina xaggeedana fasir u soco bidikri xaal aad tahay mid dikri ku dheehan walixsaani iyo samafal iyo camalkaagood wanaajinayso camal wanaagsan iyo dikri adoo ku dheehan mina aad markaa barqinadiiba nam seexo fii minan mina seexo waa habeenka sagaalaad sooma xata shuruuqi ilaa qoraxda soo bixitaankeeda laga gaadhana joog wasir soco ilaa carafaata carafaat aad waa maalinkii sagaalaad kabir takbiirso labi talbiyeyso intaad sii socoto mujtamicaani humaa labadoodu mujtamicaani laba kulansan weye mar iska talbiyeyso mar takbiirso mar macnaa xamdi wahaakada dikri ilah baa la rabaa xataa guruubi shamsi carafa joog wey xataa guruubi shamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaadho ilaa qoraxdu ka dhacda hakasoo tegin uma kadibna afid soo gadoon oo soo rogmo ilaa jamcin xagga jamc xaggeeda usoo rogmo musdalifa musdalifa soo aado gadaal ugu soo rogmo wasalli tuko alfajra salaada fajar ku tuko oo joog ilaa salaada fajar aad ka tukanaysa inaad cudurdaar leedaho dadka culculus iyo maatada iyo aad tahay mooye fardu bayaanin waa farad cad waa waajib cad wey yacni cadaan faradkeed waay min bacdiha bacdihaa damiirkeeda salaada fajar buu unoqonaya min bacdihaa salaada fajar gadaasheedana cinda shuruuqi qoraxda soo bixitaankeeda agteeda soo bixitaankeeda gadaasheeda maaha intayna weli soo bixin laakiin dhulku wada iftiimay fasir soco marka ilaa jamaraati ramyin ganida jamaraadkeeda xaggooda aad jamaraad buu hadda inoo jamciyey laakiin meelahay ku yaaleen buu ka wadaa maalinka hal jamro unbaa la tuuranaya waajibil ityaani jamaraadkaasoo waaji ama ramyigaasoo waajibil ityaani la imaanshihiisu uu waajib yahay fadabxu gawrici bacda ramyi ganashada gadaasheedu ahaaday markaad jamrada tuurata kadib gawraca ka dambeey uma kadibna waxaa kasii dambeeya uma kadibna uxluq yani uxliq xiir oo timahaaga xiir kadaa kaa hore si xaal uu la mid yahay dhuf dawaaf lilifaadati ifaadadii dartii u dhawaaf dawaaflifaadihii la imow aw kada dawaafaani dawaaf midka ugu adag xaal uu yahay yani ugu adag muxuu ka wadaa dawaafyada saddex waay waa dawaafu lifaada iyo dawaafu lquduum iyo dawaafu lwidaac saddexdooda isagaa ugu adag leanna waa rukni soo ma yani dawaafyada dawaaf kacbada la dawaafo dawaafu ziyaaraha ama dawaafu lifaadaha ugu adag saas manaa oo macnaha yani ugu muhiimsan waay laa tansaxa halmaamin sacyan sacyi halmaamin waaxidan oo mid ah can qaarinin kaasoo can qaarinin kii xajkii cumrada la maaneeyey ee isku xidhay xaggiisa ka ahaa laakinahu laguse noqoye dawaaf sacyigii maca mutcatin tamatuc la jirankiisa sacyaani laba sacyi waay markii uu nin mutamatixa uu yahay laba sacyi weeye sacyigu oo sacyi cumradu leedahay iyo sacyigii xajka waalxalqu xiiridii iyo wataqsiiru gaabintii daakani lirijaalina ragga nagay u sugnaadeen khiyaarka raggaa iskale inay gaabsan karaan xiiran karaan qasir gaabi timaha gaabi faqat oo keliya oon xiirid la soconin lijamaacati niswaani dumarka jamaacadooda xaal u sugnaaday dumarka jamaacadooda xaal usugnaada dumarka uu iyaga gaabin basa khaas u ah macna qadim hormari acmaasha afarta ehe maalinta tobnaad la sameeyo qadim hormari kaad rabto wa akhir kaad dowdto dibdhig duuman duuna maa xarajin cidhiidhi la-aantii bihaa iyada aada cidhiidhi ku gelayso adigoon cidhiidhi iyo dembi gelaynin kaad doonto hormariyo dibdhig bidaaka ayaad xalaalta xalaal noqotay tamaama xilli zamaanin zamaan xalaaloobidii dhammaystirankii ayaad xalaaloobay macnaha wuxuu ka wadaa laba xalaaloobid baa jirta markaad tuurato jamrada maalinta tobnaad camal la qabto waxaa ugu horreysa somaa jamrada inaad tuurato jamrada markaad tuurato xalaaloobidii horaad xalaalowday oo waxaa laga wadaa galmada dumarka iyo wixii ku saabsan mooye intii kale lagaa reebay waa xalaal bay ku yihiin laakiin maxaa weli lagaa afqabanaya lagu diidan yahay galmadii iyo wixii dumar ku saabsan taasi waxay sugaysaa markaad dawaaful ifaadaha samayso baad xalaaloobidii rasmiga dhammaystirnaad xalaaloobaysa saas maana marka waa laba xalaaloobid taxallul lwal iyo taxallul thani ba la yidhahda ka hore jamrat lcaqaba sida sawaabka xadiis baana ku asaxay qolo kale waxay leeyihin jamrat lcaqaba iyo xiiridda halaysku daro xadiidka kusoo aroray waa daciif laakiin sida sawaabkaa jamradaba hadduu tuurtaba ruuxu waa xalaaloobaya xalaaloobidii hore xalaaloobidda labaadee rasmigee wax walba u xalaaloobayaan xataa dumarkuna waxay ku xidhan tahay inuu dawaaful ifaadaha la yimaado saas maana dawaaful ifaadaha ayay ku xidhan tahay marka wuxuuna yidhi bidaakaas intaa markaad la timaado ayaad xalalta xalaalowday tamaama xilli zamaanin zaman xalaaloobidii kiisa dhammaystiran yacni xalaaloobid dhammaystiran oo wax walba lagu ogolaanayo markaasaad xalaalowday oo dawaaflifaadihii samaysay acmaashii maalinkii samaysay wax kuu laaban ma jiro acmaashii ayaamu tashriiq iyo wixii la samayn laha unbaa laaban darsigeena dambahaynoo noqoto hada bilahi tawfiiq wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wala ali w saxbi waslm